tababarkan oo ka saabsan ay maaryaabo ka saldhigyada booliiska sidoo kalanka talageliyay taliyaalkii taliya ku-xigeenada ee ciidamada booliiska iyo weliba laakagabagebeeyey magaalada baraawe caasimada koonfur galbeed tababarkan ayaa qaban qaabaday wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed weliba ku qeybgalay agaasimaha guud wasaaradda amniga taliyaha booliiska koonfur galbeed kaasuu ujeed yahay sidii korna ka qaadan lahay aqoonta hirfadiyo hanaanka hogaamineed ee taliyaalkii ku-xigeenadiyo agaasimaha guud wasaaradda arrimaha amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed yaasiin yaan kureen ku hadlay tababarka uusana sidoo kale ah ku-qaybgalayaalka la dardaarami inay ka shaqeeyaan walyaabayo ka baradeen tababarka tababarkan markii ugu horeysay tababar noociisa oo kale lagu qabto gobolkan shabeellada hoose gaar ahaan caasimada dowladda koonfur galbeed baraabo wafdigan inta soo gaaray waxaa qeyb ka ahaa saraakiil kala duwan ka socday qeybta gobolka shabeellada hoose taliyaal saldhig iyo taliya xigeenno intuba iyo saraakiisha ka howlgasha degmadan baraawe oo ah caasimadii dowladda koonfur galbeed soomaaliya tababarkan tababar bilow ah waaye hadduu ilaahi raa suu taliyaha idinkula dardaarmay waxaa inta ka faa'iideen inaa xarumihii iyo isteeshinadii iyo rugihii ah ka imaadeen aa kula laaban doontaan hadduu ilaahi raa ciidankii iyo maadaama idinkii saraakiil u warshaqeynaysa aad tihiin keliya dhowr dhowr faa'iido leeyahay tababarkan midka koowaadoo saraakiisha kala duwan ka howlgala saldhigyada gobolkan shabeelle hoose degmooyinkiisa kala duwan inay isku arkaan kala warqaataan isbartaan waxaa laga yaabaa inay taleefano iskula hadli jireen tan koowaad taas waaye tan labaad aqoontii iyo way aragnimadii qof walba saldhig ku heeyey in la kala faa'iiday tan xigtana casharadii iyo waxyaalihii muhiimka meesha laga jeedin iyadan qeybay ka ahayd marka hadduu ilaa yaraa tababaradan iyo waa siin joogteen doonaa hadduu ilaa yaraa hadday noqoto saraakiisha guud ee saldhigyada hogaaminaya hadday yihiin baarayaashii hadday yihiin sakshano kala duwan ciidanka booliiska wuxuu leeyahay waaxyo kala duwan ama qeybo kala duwan hogaanka taraafikada hogaanka dambi baarista hogaanka turbataariyada hogaanka miina baarista macnaha hogaanadaas oo kan xirfadaha goonigoonida mar kalena waa gaari doonaa hadduu ilaa hira dhinihii kale taliyaha booliiska koonfur galbeed cabdi ibraahim shaamow ee la dardaarimi saraakiil ku qeybgalay tababarka uu soo kala dardaarimi inay ku faa'iidaysadaan aqoontii helen waxaa noo socday tababar degmada baraawe saldhigyada shabeellaha hoose dhammaantood tariirankan oo wasaaradda amniga soo qaban qaabisay ayagana waa u mahad celinayaa anagoo idinku kalsoon oo aqoontiina ku kalsoon kartadiina iyo dadaalkiina aan ku kalsoona haddana waxbarasho ma dhammaato inaas wax sii kororsanno maalin kasta maxaa la yihahdaa iyo waqti kastaba wax wax loo baahan yahay waaye waa intaad maxaa joogteen maalmahan waxa aad aqoon kororsi aad qaadateen inaa fadhiyadiina aad kula noqotaan in maxaa la yihahdaa shaqadiini halkiisii aad kasii wadaan waa soofa la yidhaha waa la soofayaa mogtahay tuureyda markii la tumo haddana mar labada waa la soofayaa marka soofu waay tan maxaa la yidhaha dad soo shaqeeyayo oo oo maxaa la waaye arag ah oo aqoon leh oo saldhigii soo hogaamiyey aad tihiin tababarkan oo ay koonooshey markiin koray tiille ka qowdi degmada baraawe caasimada koonfur galbeed yahay ko markaasi laka dhiirigeliyow ciidamada booliiska waana laka barow habka sugowka amniga casriga islamada dardargeliyowka howloon gaarka ee ciidamada booliiska